haddii cili rabta inay kuquus qaadan karto wixii ay noo sheegaayeen ma suurtoobayso inay halkan ka suurto gashay maanta waxay nagu yidhaahdeen ma samaynaysaan qorshe sanadeed wasiiradu ma soo gudbinayaan dhaqan ma ahan haddii ay shaki ka qabeen maantaa tusaale u ah waxaan rajaynayaa inay noqoto bilowgii isbeddelka dalkan haddii ilaahay yidhaahdo waa la soo dhaafay wakhtigaan isweydiin jirnay dalkeennu muxuu noo qaban karaa waxaan soo gaarnay wakhtigii aan fursad u helnaan isweydiin lahayn maxaan dalkeenna ku dari karna halkan waa inay marka ka soo baxdaa waxaan nahay isku tiig waxaan diyaar u nahay kow inaan diidno cid walba oo naga leexinaysa dariiqa aan ku soconno in la ilaalaabo musuqmaasuq dalka lagu sameeyo waxaan ogolahay inaan saaxiibo ku waayo waa inaan idhaha qabyaaladda waxaan ka doortay soomaalinimada waa inaan idhaha oo dadkan soomaaliyeed oo dhibaataysan oo halkan gaadidu meel walba ay ku disho soddon sano ayaan isku soo daynay noocyo hore inaan ku dhaqan golaha wasiirada waxaan ka codsanayaa bal sanad sanad aan meel kale isku daynay inaan aado sanad aan qaab kale u fikirno sanad aan si kale u shaqayno sanad aan is aamino sanad aan shakiga iska dhaafno sanad yaanan isxamanin sanad yaanan islaalaabin sanad aan ilaahay ka cabsiga badinno sanad aan dalkeenna jeclaanno sanad aan annagu isjeclaanno bilowga arrinkaas ayaan maanta fursad haysanaa